waxaan dareemayaa in shirar dee kan ka horreeyey ay jireen ujeeddada shirkan loo qabanayaana ay tahay in w wixii dan inoo ah aan ka wada hadallo isku aragti iyo isku mowqifna ay ka noqoto dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka waana sida keliya ee runtii wax wax ku oola oo ummadda anfaca lagu gaari karo waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo oo wasaaradihii amnigaa tihiin wax maanta ummadda soomaaliyeed ugu jilicsan tahayna waa amni waxaan qabaa haddaynu isku aragti ka noqonno in yacni laga guulaysan lahaa nimanka shabaabka la yidhaahdee ummadda meel kastay joogtaanba waa cadow waa cadowga binu aadamka weeye ma odhan karo soomaali wixii ay arkaanba waa dilaya waxaa la yaaba inaan maanta arkaya article la leeyahay ciidamada amsom jooga labiyo labaatan kun baan u malaynaya ciidamada soomaaliyeedna almost siddeed iyo toban baa la sheegaya laakiin imanka inay kaba sii kordheen inay dhowr laatan marayaan idonno laakiin haddana afartaa baad moodaa inay ka adkaan kari la'yiin sababta anugu waxaanu arkaa innagaan jaantii isla helin waa maamul goboleedada iyo dowladda federaalkan jaantii isla helin habkii aynu u nimankaa wax uga qaban lahayn waxay la tahay shirkiinnani meeshii la odhan jiray ciidanna uma maqna ceello uma qodna wasiiradii baa tihiin ama maamul goboleedaad ama dowladda federaalka ha haatay yacni waa in yani heshiiskiinna iyo aragtidiinnu ay ku salaysnaataa yacni sidii nimankan loola dagaalami lahaa oo xilliyaysan wax tusbax dabada ka furan looma baahna waxaan rajaynayaa iyadoo laga faa'idaysanayo shirki kan ka horreeyey in kanna wax midha dhali ay ka soo bixi doonaan